shatiyada ganacsi ayaa waxaa la siiyaa ganacsatada kala duwan ee ka jira dowlad goboleedka jubbaland si uu ganacsigooda u noqdo mid ay og tahay wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland shaktiyadaha kala duwan ee la siiyo bulshada ka shaqaysato ganacsiga ayaa waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo tayada ganacsiga iyo darajooyinka kala duwan oo uu leeyahay ganacsiga suuqa ganacsatada ayaa waxaa lagu booriyaa inay qaataan shaktiyada ganacsi si ay qayb uga noqdaan ganacsatada kala duwan ee u diiwaangalsan wasaaradda ganacsiga jubbaland wasiirka wasaaradda ganacsiga jubbaland ibraahim xasan cabdi oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa wuxuu idaacadda huwaamo uga warbixiyey sida ay u bixiyaan shaktiga ganacsiga jubbaland iyo caqabadaha ay kala kulmaan
shatiyada ganacsiga waa shatiyada ku baxa shuruucda dowladda goboleedka jubbaland ay u sameysay shuruucdaasi markii ay golaha wasiirada soo ansixiyeen golaha xukuuma ee baarlamaankana ay ansixiyeen kadib madaxweynuhu saxiixay ayay hortay noqonaysaa shuruucda dadka looga qaadaya shatiyada shatiyada annaga haddaan qaadano waxa weeyaan waa saddex nooc shati oo dhan ma wada bixino saddex nooc laa bixinaa waa grade a iyo grade b iyo grade c intaas waxaa bixisa wasaaradda ganacsiga shuruudaha loo idmaynaysa shuruudahaasaan ku bixinaa wasiir inoo bidhaami shaktiyadan aada u kala qaadaan gradedyada a iyo b bal yaa ku habboon yaa qaadan kara maxaana tahay shuruucda looga baahan yahay qofka u baahan in gareed ay u qaato gareedadaas waxaa weyan waa dadka iska bakhaarada waaweyn dadka waxaa weyan wax shirkada waaweyn wax dhoofiya bangiyada supermarketyada waaweyn qaabkaasaan wax u bixinaa waxa kale waxaa waxa bixiyaan dowladda hoose kasoo qabo d iyo a iyo f d iyo f iyo wax ka iyo wixii kasii hooseeya dowladda hoose baa annaga barnaamijkaas baan ku bixina intaas hay-adada ku bixina wasiir maxay tahay marka caqabadaha ad kala kulantaan bixinta shaktiyada qofka isaga dukaankiis a wuxuu ku leeyahay dukaankiis a maahan waa b midba ku imaan qora dukaankeena ana waxa lagu qiimeeyey b maaha waa c k c inta ku imaada wuxuu ku leeyahay caqabadahan haysto waxaa kamid war dukaankeyga c waa d yani wuxuu usii socdaa un in soo qiimo dhimis qiimo hoos ku qaato isagaan ogna dukaanka dukaanka marka la qiimeynaya wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyaddaa soo qiimeeya anagoo wada socno aan qiimeynana qofkaani dukaankiisi maxaa lagu qiimeyn karaa dhalinyaro loo tababaray ama aqoonoo leh ayaa loo diyaariyey iyaga marka soo qiimeynaya kuleeya dukaankaani gareedkiisi waa gareed noocaasi kan waa gareed noocaas laakiin bini aadan dee muruul kama dhamaado isaga og dukaankiisi inuu e u yahay dowladdii lacag ay ku xukunta inay bixiso wuxuu kuula dagaalamaya inuu b ama c qaato marka waa sunnada bini aadanka waxa weyaan waaba intaas mar walba iyago waxaan cabaad kama dhammaanayo laakiin shatiyada la bixina waa shatiyada kubaxaya kubaxaya shuruucda ama nidaamka dowladda jubbaland u qoondaysay xagga shuruucda